kulankan oo ahaa mid looga arinsanayay siyaasadda xaqiijinta shaqaalaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu qabta magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana kasoo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya qaar ka mid ah madax ka socotay wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka agaasimayaal iyo qeybaha kala duwan ee shaqaalaha caafimaadka agaasimaha waaxda horumarinta iyo shaqaalaha iyo tababarada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen ayaa ka warbixiyay ujeedka kulanka sharcigaas oo ah qaabka shaqaalaha caafimaadka loo howlgelin lahaa ama loo shaqaalaysiin lahaa ayagoo u marayaan ama loo sameynaya habraac sax ah oo qof walbana si transparency ah uu u noqon karo xuquuqdiisa uu ku heli karo soomaaliya markii laga hadlayo arrimaha hartwak forsiga waxa uu leeyahay duruufo kala gedisan dabcan meelo badan oo warbixin laga sameeya ad aragteen way kamid tahay in shortage uu jiro ama nambarka ahaan ay yaryihiin haddana shaqaalihii oo yar cagsigeedana shaqa la-aantuna ay badan tahay haddana maxaa la yidhaahdaa magaalooyinka waaweyn ay joogaan isna goboladii aan ay ku yaryihiin shaqaalo qualified ah oo bixin kara adeegyada loogu talagalay sidaas darteed ka wasaarad ahaan waxaan isla garanay in juhdi badan la galsho tiirka shaqaalaha caafimaadka kaasoo loo arko in muhiim gaar ah uu yahay adeeg bixinta caafimaadka kulankan ayaa qayb ka ah kulamo ay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ay maalmihii dambe waday kuwaas oo la ogol lahaa sidii loo hormari lahaa adeegyada caafimaadka ee dalka soomaaliya